tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa isa soo taraya qaylodhaanta ka soo yeeraysa xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee ku aadan weerarkaas korneel khaliif idriis cusmaan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masaajid caligaduud waxa uu tilmaamay in halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo dowladda federaalka ah waxa socdeen uusan dagaal ahayn balse ay tahay arrin lagu baabi'inayo ciidamada sida uu hadalka u dhigay isagoo soo hadal qaaday maxaabiista lagu qabtay dagaalka hadda waxaa la ii sheegayaa ciidankii asluubta oo xabsiyada inay ilaaliyaan loogu talagalay ankeefurunta dagaalka in la keeno gorgor xarab cad waran wixii meesha joogay oo dhan in dad aan ka yarayn ilaa shantan ciidamaha meeshaas inay joogeen ciidan ayagaa wax weeraree ciidan sabadintoodii lagu weerarayana ciidanba ma ah ciidan ayagaa wax weeraro ee ciidan rabadintooda lagu weerarayo cadowga salbaashu fadhiya ugu imaanayo ciidan ma ahinayaana dadka la qodin ragga dhalinyaradana lagu laaynin tuutaha eberka a loo gelsi aqoonta eberka ana lagu hogaaminayo intaasaa warkayga ku daraya waxaan boqol nin dhamaynaya calisaid caligidyud weeraray ciidanka marka intaas la eg meeshay joogeen oy galeen in marka rabadintooda loogu yimaado oy intay usoo jiraan ay ogaa waayaan waxa waaye qayb dayac ka timid ciidamada iyo hogaamintooda dembigeedana waxaa la rabaa in laiskala xisaabtamo hadda waxaan maqlaya rag shan anuga shan nin inay nago ku wateen intay dileen aan war laga hayn weli dawladda waynan ogeyn beledkii iyo shacabkoodiina iyagoo dabaaldegaya waata miidiyaha dhex taalo waxa uu ku teliyey in ciidanka ka soo duulay qaar ka mid ah gobollada dalka ee ku sugan furimaha shabeellaha dhexe ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan halkaas haddii aysan yeelinna ay ku dhici doonto wax ka mid ah tii ku dhacday ciidankii ku sugnaa masaajid caligaduud waxaan ku talinayaa aniga dadka galgaduudta iyo hiiraan ka duulay oo maanta masago jooga meesha la yidhaahdo aadan yabaal jooga rabadinadoodii ha ku noqdaanoo sahay ay ku soo noqdaan gaadiidkooda waa ugu jiraa ha soo noqdaano ninkii khayrkii loo xiirow soo qoysaa la yidhi wixii masaajidka caligaduud ciidankii la geliyey ku dhacay agtooday joogtaa waxaan rabaa in dib walba nin walba gobolkiisa ou dib ugu soo noqdo taasaan ku talinaya dawlad hadda loo dhigta ma joogto maya xaaladda taagan ayaa u eg in laga in laga gaashaanto difaacna laga galo arrimaha socdo si ayna dad badan labaatan jir maanta nool si dayaca inuuna kaaga dhiman taas ayaa keenayso waa la dhimanaya nin noolaanaha ma jiro dhulka aan deganahayna meel walbaba furun way furuntiisana deegaankiisa iyo duqiisa iyo darmoonkiisaa kor taagan waa dulmi marka ma qabo inay gabar iiga dhimato wiilna iiga oomo ma qabo dhimasho iskaba dhaaf ma ma ogolaa kadi waxaa marba marka xigta isa soo taraya qayladhaanta ka soo yeeraysa saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka kadib markii weerarkii shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku marisay ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa masaajid caligaduud iyadoona gacan ku-haynta magaalada ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacantana looga dhigay maxaabiis dagaal